madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa to waxa uu booqasho rasmi ah ku iman doonaa magaalada tan london booqashadiisa waxa ay qaadan doontaa saddex maalmood qaasim cali waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada tan london waxa aan weydiiyey waxa booqashadani ay ka dhigan tahay
donald trump horta markaan ma ahan markii ugu horreysa oo ingiriiska yimaado waa markii labaad oo imaanayo booqasho labada kun iyo wuxuu noo yimid sideed iyo tobankii markaana waa markii labaad laakiin markii hore waxaa loo diiday in uu maaragtay state visit ama wax la yidhahdo dowlad ahaan oo weyn loo soo dhaweeyo oo saddex maalmood oo boqorada wadankan ay aada usoo dhaweyso marka maadaama waa ninkaas aad aad dareemaysid oo jecel oo fantasy ama waxyaalaha jecel nolosha khiyaaliga ah sida in maaragtay kooxo loo soo qaraaco bambeeda loo tumo redcar badkinta loo fidiyo dadka dhan loo sheego wuxuu ku nool yahay nolosha hollywoodka marka maadaama oo waayay sanadkii hore sanadkaan aa marka loo sameynaa weliba sanadkan xataa security ahaan darteed gaariga farasta ah faraska ah oo oo boqorada wadankan ay raacdo oo dadka madaxda ah sida madaxweynehi hadda ugu dambeeyay marka aadka loo soo dhaweeyay oo kamid ah president putin lagu qaado kale asaga xataa lagu qaadi maayo laakiinse habeenki markuu yimaado subaxa saaka markuu yimaado waxaa lagu soo dhaweynayaa si official ah state visit ama dowlad ahaan oo ku imaanaya saddex maalmood ayuuna joogi doonaa dadka aad iyo aad iyo aad ay uga xanaaqsan yihiin qeybo badan qole waxay u neceb tahay sida uu uhadlo sida maaragtay aan nidaamka iyo protocolka qaabilsane qaabilsaneyn sida uga hadlo dadka maxaa la yaha muslimiinta ah dadka madow sida uga hadlo dadka maxaa la yidhahdaa laga tira badan yahay qolana waxay u necab tahay oo had dartaan soo baxay siyaasada arrimaha gudaha ee ingiriiska ayuu ku dhex milmay iyadoo dhinaca kalena ay kusoo beegmayso xilli dalkan britain weli uu la tacaalayo qalalaasaha ka dhashay ka bixista midowda yurub dhawaanna waxaa lagu wadaa maalmo uun kadib in ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ay xilka si rasmiga uga degto dad fara badan ayaa si weyn uga falanqeynaya booqashada uu halkan ku iman doono donald trump iyadoo malaayiin qofna maalmaha soo socda ay dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan booqashadiisa ay ku dhigi doonaan guud ahaan london gaar ahaan meelaha muhiimka ah ee bartamaha london madaxweyne trump waxaa safarkiisa ku wehelinaysa melania trump oo iyadana lagu wado in ay booqato meelo muhiima waa socdaal si weyn loo falanqeynayo guud ahaan marka la eego dalkan britain iyadoo inta badan ah dadka dibadbaxayaashu ay u arkaan donald trump inaanu xaq u lahayn in dalkan uu soo booqdo horey waxaa khilaafaad xoog badan uga dhexeeyay duqa magaalada tan london sadiiq khan iyo madaxweyne trump sidoo kale qaasim waxa uu ka hadlayaa khilaafaadka xooga badan ee mararka qaarkood u dhexeyn kara duqa magaalada tan london iyo madaxweyne trump wuxuu ku dhawaaqay maayarka magaalada london waa magaalo aada u weyn in aanan magaaladan london laga soo dhaweyn doonin donald trump waana wax oo ah maaragtay xataa naftigeeda maqa ma ma ahan wax loogu diblomaasiyanimada qaabilsaneyn marka waxaa ii muuqato maya sadiiqan wuxuu u dhaqmay sidii donald trump laga filay asagoo kale inuu udhaqmo oo ah inuu ninkaan saa ula hadlo because donald trump haddaad kula hadashid sidii nin ama qof wax araga mas-uul ah kugula hadli maayo sidii qof mas-uul ah waxaa marka hadda muuqato in xataa siyaasiyiintii adduunka ay donald trump ula dhaqmayaan sidii maaragtay siduu asaga yaqaano oo ah si aada uga hooseyso caalamka sida diblomaasiyadan looga dhaqmo waxaana inta badan marka la eego dadku ay saadaalinayaan inaysan u suurageli doonin in uu la hadlo baarlamanka dalkan britain iyo in uu booqdo xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan britain ee number ten downing street madaxweyne trump oo horey usoo booqday magaalada tan london ayaanay u suuragelin in baarlamanka uu la hadlo waxaana xilligan sidoo kale ay u badan tahay in labada aqal ee baarlamanka uusan la hadli doonin mar kale waxaa ka hadlaya qaasim cali
marka markii la isku daro labada parliament ayaa waxaa ujeediyo madax badan waxaa kamid ahaa nanson mandela oo kale nanson mandela ninkii ahaan jiray madaxweynihii hore south africa iyo madax badan oo timaado prime minister waxaa kamid ah modi rag badan oo yimid oo india rag badan oo yimid waxaa janis loo siiyaa iyo fursad inay labada parliament oo la isku daro ay ay la ku ay la hadlaan laakiin donald trump waxaa hadda loo sheegay in maaragtay uusan uusan kasbanin inuu labadaas la hadlo marka dood ayaa socoto in la siin doono iyo in kale marka waxaan u malayn doonaa inaanan la siin doonin labada baarlaman la isku daray inuu baarlamanka ingiriiska la yimaado oo ka hadlo maadaama dad badan oo kamid ah aysan jeclaysan waxaa kaloo taasna sii fogeynayso hadda ayaa waxaa socoto doorashadii toddobada bisha jimcaha soo socdo toddobada bisha ay tahay june bishan hadda aan ku jirno waxaa iscasilayo xisbiga conservativeka ama tory maaragtay governmentigan hadda ay ay dowladdan ingiriiska xisbiga haysto markay iscasisho ra-iisul wasaaraha waxaa maarata bilaabanaya doorashadii iyo qofkii bedeli lahaa laakiin waxyaabaha kale ee muhiimka ah waxa ay yihiin in dalalka britain iyo maraykanka ay ka wada hadli doonaan xiriirkooda dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha oo ah mid aada u xoogan waxaana uu inta badan beritoole la kulmi doonaa boqorada dalkan britain oo inta badan uu kulamo kula qaadan doono buckingham palace ridwan xaji cabdiweli v o a london